Cumar Daahir Guuleed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkiisa ka maareeya iibinta buugaagta iyo tusbaxyada lagu tasbiixsado. Buugaagtan iyo tusbaxyada ayuu ku kor iibiyaa miisas halka xilliyada qaar uu ku dhex wareejiyo jidadka magaalada Beledweyne si ay bulshada ugu iibsadaan. Cumar Daahir Guuleed ayaa raadiyo Beerlula uga warramay sida nolosha reerkiisa uu ugu maareeyo hal-abuurkan ganacsi ee uu la yimid isagoo dhalinyarada kale ku booriyay inay shaqeystaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daahir Guuleed Cumar. Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Beledweyne kuwaasoo ku iibsada ganacsiyada yaryarka ah, miisaska. Waxaan ka shaqeeyaa magaaladan Beledweyne ayaan ugu shaqeystaa miiskan. Waxyaabaha waxyaabo fara badan ayaan ku iibiyaa. Waxyaabaha aan ku iibiyo waxaa ka mid ah ee alaabaha yaryarka ee dadka gacmaha ku qaataan sida tusbaxa noocyadiisa kala duwan, ee kitaabaha af-Soomaaliga ku qoran, kitaabaha qisooyinka ambiyada ka sheekeeya ayaan ku iibiyaa, ee iyo waxyaabo fara badan. Ee haddii ay noqon lahayd tusbaxyada noocyadooda kala duwan, kuwa kuwii hore iyo nooca cusub oo hadda yimid, ee intaasba waan iibiyaa. Ee agabkan intiisa badan wuxuu ka yimaadaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayuu ka yimaadaa. Waxa igu dhiirigeliyay inaan ganacsigan ka ganacsado ee duruufta waddanka ka jirto iyo ee ee wixii uu qofku u baahan yahay. Marka duruufta jirta awgeed ayaan go'aansaday inaan waddankayga ka shaqeysto oo aan gaarigan ee aan saarto alaabahan, ee mararka qaar ee uu si fiican u gadmo, mararka qaarna ay magaalada uu hadba magaalada la jaanqaado. Ee taasay igu kallifta aan dhihi karaa. Noloshayda gaarigan ayaan ka maareeyaa oo aan ku ku ku noolahay. Ee sidoo kale waxaa jirta carruur iyo waxaas aan leeyahay oo aan ka beelo. Marka alxamdulillaah alxamdulillaah Ilaah mahad iska leh. Ilaahay wuu igu anfacay. Ee maantana inaan dibadda aado oo aan nafteyda haleeyo miiskaas ayaan ka jeclahay. Baaqa aan u dirayo dhalinyarada gobolka Hiiraan iyo Soomaaliya oo dhan ee waxay tahay inay ku kalsoonaadaan waddankooda oo ay waddankooda ganacsiyo iyo shaqooyin ka abuurtaan. Ee shaqooyinkaas ay abuurteenna ay u dhabar adeegaan in uu meel gaaro oo berri uu anfaco. Marka qofka intuu uu naftiisa haligi lahaa, uu dhax ku dhiman lahaa amaba tuugo kale ay dhexda ka qabsan lahayd, waxaan kula talin lahaa qofkaasi inuu waddankiisa waddankiisa inuu qanaaca ku yeesho oo uu ku qanco oo uu maxay ahayd waddankiisa ku sabro oo uu ganacsi abuurto. Intaasaan kula talin lahaa.